bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacana wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m waxaad ku soo dhowaataan warka tuhur qodobadan maanta idii haynana waxaan ka mid ah
shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo goordhow ka furmay magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay sarkaal ka tirsanaa al-shabaab oo howlgal lagu soo qabtay
gudoomiyaha gobolka mudug oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey dhismaha xaafad cusub oo dhowaan laga dhisayo magaalada gaalkacyo
gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland oo maanta shir guddoomiyey fadhiga saddexaad kalfadhiga kooyo kontonaad ee maamulkaas
maamulka puntland oo xal ka gaaray shaqaaqo dhowaan ka dhacday gobolka mudug ee maamulkaasi
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo amiirka qatar oo qadka taleefanka ku wada hadlay
akhbaaraadka dibadda warkeenna aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
ruushka oo isu diyaarinaya dagaaladii ugu cuslaa ee uu ku qaadamay ka dhanka ah waddanka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu doorka roonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha tobanaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
ku bilownay dhegeystayaal shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa goordhow waxa uu ka furmay magaalada muqdisho sida warkan uu ku dheereynayo horyaheyna mahad nuur axmed waxaa maanta xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee dalka ka furmay shirka wadatashiga golaha qaran ee u dhexeeya dowladda soomaaliya sidoo kale madaxda maamul goboleedyada shirkaasi waxaa gudoominaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre ku-xigeenkiisa saale axmed jaamac gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale shanta madax maamul goboleed ee ka jirta dalka shirka madasha wadatashiga qaran oo shir gudoominaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa looga hadli doonaa dardargelinta dagaalka xilligan dowladda kula jirta al-shabaab oo deegaano qaar ku kooban sidii loo ballaarin lahaa wadashaqaynta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo wax kaqabashada arrimaha abaaraha oo xilligaani dalka si weyn uga jiraan madaxda ayaa dood dheer ka yeela doona arrimaha shirka ay kaga hadlayaan iyadoo laga yaabo in wakhtiga shirka lagu talagalay oo ka dheeraado maadaama mas-uuliyiinta arrimo xasaasi ay ka wada hadlayaan gabagabada shirkan ayaa la filayaa inay madaxda soo saaraan warmurtiyeeda ay kaga hadlayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen waxaana shirkaani isha ku hayso beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed qodobada laga soo saari doono
mahadsanid mahad dowladda ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsan al-shabaab oo howlgal lagu soo qabtay sida faahfaahinta warkan uu inoogu sii dhaareynaya waryaheena cabdisalaam juulal shaakir
dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo bandhigtay sargaal ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo lagu soo qabtay howlgallo kala duwan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe sargaalkan la soo qabtay ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed jeele jarasow oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka warciisa iyo deegaano kale oo hoostaga degmooyinka jowhar iyo raagaacile ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka lagu soo bandhigay sargaalkan ayaa waxaa hogaaminayey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan taliyaha guutada afaraad korneel saney iyo saraakiil ciidan wuxuuna ujeedka howlgalku u ahaa xaqiijinta amniga deegaanadii laga saaray al-shabaab maxamed jeele jares oo u ah sargaalka ciidamada dowladda ay soo bandhigeen ayaa sheegay inuu al-shabaab la shaqeynayay muddo toban sano ah islamarkaana u qaabilsanaa uruurinta lacagaha sakawaadka ay u yaqaanaan isagoo sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo howlgallada ka socda gobolka shabeellaha dhexe
anigoo maxamed jiilla jarre suuba ee maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada qaadowgeere iyo tawarucaadka intii toban sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya waxaan ka aruuri jiray soona jowher buurkaamo bareeyo ilaa intuu dhexaysa dabagaab raagaceel inta ka sukaysa isbeddel waxaa ii muuqdo waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo anigana hadda mugaas aan saas dhahayay ma isqarihayn ma leexleexahayn ma dhaqaajihayn ma gagambahayn waxaan ka rajayahaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolkoon
dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan ayaa sheegay intii howlgallada ay wadeen gacanta ku dhigeen xubno badan oo la shaqeynaya al-shabaab isagaoo sidoo kale sheegay in howlgallada sii socon doonaan ilaa iyo inta al-shabaab laga saarayo guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe
maalmaha waxaan maarata howlgal ka wadnay tuulada warciisa iyo wardhagax muddo saddex maalmooda howlgalkaasoo lagu nadiifihaye hadaadigai ka helay nimankii qawaariijta ahay oo ummadda dhibaatada u geysay wadankan alxamdulilah waxaa noo suurto gashay in dad badan oo ka mida dadkii maaragtay la shaqiyahayay nimankii nabaddiidka ahay ama ha u qaadaana ha naqdaana kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdaana kuwa hore u dhibaateeyey dad badan oo deegaankan ka mid ahay ciidamadii macaawislayda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhaca ka shaqeeyey guryahoodana in la guba ka shaqeeyey iyo kuwo kaloo maaragtay ka tirsan kuwaas ayaan maaragtay qaybo badan oo ka mida dadkaas ayaa la soo qabtay waana la xiray oo maaragtay waxay u loo gudbiyey degmada raagaceelle ayaa lagu xiray sida ay u kala daran yihiin hadduu ilaaha ilaa dembiyadooda lagu kala qaadi doonaa waxaana loo gudbi doonaa maaragtay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshaan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqayhayso nimanka nabaddiidka hadday xaatee teleefoon kaliya kula shaqayso ma la dhaafi doono waana lagu raad joogaa waana la soo qaba doona meelaa ii xihan shabaaba ay soo waca war annaga ku hortaagaan haddaadan naga cabsayn ma nin teleefoon durkaas oo wacaa naga karaama badan haddaad amarkiisa qaadatee kayna diido kaynaa socay anigaa meesha taagan waana ballan in tilaab lagaa qaado qof waliba ganacsigeeda ha furato si xurriyada ha u shaqaysato shabaab meesha ma joogo mana soo socdo mana soo naqahayo qof kastaba si xurriyada inay u shaqaysatay sharaf ku noolaataanan rabnaa aad iyo aad dadka deegaankan jooga waxaan u sheegaynaa dadkii hadda ka hor wixii ka horreeyey dadka u tiftifaaya ama dadka u ruufiyaanaya ama dadka maarata wararka beentaa uwa sheegaya dadka ee ku dhibaatay jira shabaab maalintaan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaan sharcigayaana la horgey doonaa qofkii ka baxay yidhaahda waa soo dhiibay waana wixii shalay aan dembiga aan galana waxaan rabaa in layga cafiyo qofkii yidhaahdana markaa dawladda ayadaa maaragtay dadkeeda jecel ayadaa maaragtay baabkii baabka naxariista ayadaa u fiirihayso laakiin inaan annaga soo qabanee wakhti ku bixinna baabka naxariista loo fiiri maa sharcigu mara hadduu ilaah yidhahda kaasina wuxuu ahaa axmed meyre makaraan wuxuuna u dambeeyey warkii cabdisalaan juulo shaakir markaana gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheekh cali ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey dhismaha xaafad cusub oo dhowaan laga dhisayo magaalada gaalkacyo faysal sheekh cali gudoomiyaha gobolka mudug oo munaasabada daafurka ka hadlayey ayaa sheegay in dowladdu dulqaad dambe aysan u haynin gacan ku-dhiigle qof dilay oo dhexda u kala dignigo ay leeyihiin reerkiisa mar uu ka hadlayey munaasabada lagu daafurayay dhismaha xaafad cusub oo dhowaan laga dhisayo magaalada kaalkacyo hadalladiisi waxaa ka mid ahaa laakiin qolo kadabkood go-ay baan ogahayoo waagii hore raacadaynu iskaaynu xoolahan dhaqan jirray laakiin hadda bulshadii bulsho tatawur kala gashay bay tahay oo marxalad kala gashay oo maal gashatay dalkii oo waxaa weeye dekad samaysatay qoladaa kadabkooda go'ay waa qoladii meelahaan wax dhigdhigan jirtay amni baa la rabaa in la iibiyo amni in la helaa la rabaa qoladaas loo turi maayo ninkii isbaaro dhigan jiray ninkii geel dhici jiray ninkii wax boobi jiray ninkii jaad waxaysan jiray ninkii khamri gadan jiray dalkan amni baa laga rabaa waxaan ballan qaadaynaa amniga intii hore oo uu awooddeedu ahayd in ka badan inaan laba laabno cidna uga xishoon mayno dekedii hadday furantay wiil inta nin xabad ku tuujiya dhaqaaqoo reerkooda dhexgala reerkooduna qoriya la soo jeesto hadeertaanba waxaan ka digaynaa inaan dibdamba looga xishoon doonin looga baqi dooninin dowlad laga baqo oo looga baqo amniga haddaysan jirin amni ma sugmayo odayaashu keligood waxba ma sugi karaan intii ay wadi kareen waa wadeen waa ku daaleen hadda waxaa weeye waxaa weeye ninkii wax dilaba reerkooda tignika ay leeyihiin buu inta dhex galo baa odayaashooda iyo nabaddoonnadoodana waxaa weeye waxay la soo fadhiisanayaan difaac subax walba difaac maaro looma hayo wax maaro ah oo loo hayo lama arko n waxaannu ka digaynaa nin gacan ku dhiigla ah ama tuuga oo wax dhacay ama isbaara dhigtay in gaashaan loo noqdo waa ka digaynaa waxaan idinku codsanaynaa guud ahaan isimada iyo nabadoonnada iyo dadka aqoon-yahanka ah iyo dhallinyarada waxaannu ka shaqaynaynaa waa maslaxad caama inaad gacan nagu siisaan baan idinku codsanaynaa annaguna insha allahu gacan bir ah baan ku qabanaynaa waxyaabihii jiray oo turxaamaha ahaa ama jiijiidkii qabaa'ilada jirayna inaan dhammayno horey baa isimadu u galeen gogol baa taallay gogoldiishii xoogaa xagaldaacinahaa gashay xilligeeda iyo wakhtigeeda isimada waxaan ka rajaynaynaa inay wixii ay furfuri karaanna nala furfuraan annaguna gogoshii inaysan fashilmin oo sideedii ahaato baanu ku dadaalaynaa waana ballan qaadaynaa insha allahu amniga wixii hadda ka dambeeya gacan in adag inaan ku dhigno hadalkaas waxaan amnigaa meesha u geliyey waxaa weeye dadka maalgashadayaasha ah inay helaan kalsooni dabaanad inay helaan weeye kuwii horay u maalgashaday dekedana dabaanad inay helaan kuwa hadda maalgashanaya oo shirkadda kambanigan tower uu ka mid yahayna inay dabaanad helaan sida doctor dhaga cadda sheegayna adduunku waa isbedelay oo dimuqrasiyashin baa la galay oo kolley waa la tartamayaa anugu kambanigaana waxaan ku darsanayaa awooddeeda si aan cod u helo insha allahu tacaalaa waa kambanigan waxaan ballan qaadayaa si gaara inaan ula shaqeeyo aad baan u ballanqaadayaa weliba waxaan isku dayayaa waxyaabaha tasiilaadka oo dowladda xaggeeda kaga xiran anaa ballanqaadaya maantaita insha allahu tacaala
gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyey kalfadhiga saddexaad waxa uu shir gudoomiyey fadhiga saddexaad kalfadhiga kuwii kontonaad ee maamulkaasi puntland gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdicasiis cabdulaahi cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed warsame ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga saddexaad kalfadhiga kuwii kontonaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland kulanka maanta ayaa waxaa xildhibaanada lagu qeybiyey ajendaha rasmiga ah ee kalfadhiga kuwii kontonaad si waafaqsan qodobka labiyo afartanaad farqadiisa afaraad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada iyadoo ay soo diyaariyeen shir gudoonka golaha sidoo kale kulanka maanta waxaa golaha laga hor aqriyay warbixinta guddiga joogtada ah ee kalfadhiga kuwii kontonaad warbixintaas oo ku saabsaneyd waxqabadka guddiga joogtada ah ee muddadii u dhexeysay labada kalfadhi
wararka la xiriira maamulka puntland maamulka puntland ayaa xal ka gaartay shaqaaqo dhowaan ka dhacday gobolka mudug ee maamulkaas cali aadan axmed ayaa faahfaahinta warkan la diyaara gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali jifo iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay gogol nabadeed ay fidiyeen waxgaradka deegaanka xeri jaalle oo looga heshiinayey laguna soo afjarayay dhaacdo dhex martay beelo wada dega deegaanka xeri jaalle iyo galdogob oo ka wada tirsan degmada galdogob ee gobolka mudug gogashaan oo ahayd tii saddexaad ay ku wada hadlaan labada beelood ayaa lagu xaliyey dhacdadii horey uga dhacday degmada goldogob nabadoonada deegaanka xere jaalle ayaa gogasha nabadeed keenay raggii geystay falkii horey ugu dhacay degmada goldogob gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal cali jifo ayaa sheegay in mid ka mid a beelihii wax laga dilay lagu wareejiyey dadkii dilalka geystay ha yeeshee beeshii ayaa cafisay si nabad loogu wada noolaado sidoo kale waxa uu sheegay nabadoonada deegaanka xere jaalle in isla goobta ku bixiyeen duugtii qorigii ilmitir iyo dhaawacyo kale oo ka dhashay dagaalka labada beelood dhex maray ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal cali jifo ayaa ugu baaqay dhinacyada inay ka wada shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa nabadda iyo wada degaanshaha isagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay nabadda iyo wadajirka bulshooyinka wada dega
hagaag dhegaystayaal intaasina aynu kaga gudubno akhbaaraadkii gudaha iminkan waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka dibadda
dalka ruushka ayaa isku diyaarinaya dagaaladii ugu coslaa ee ka dhanka ah wadanka ukraine sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay isu diyaarinayaan inay galaan dagaaladii ugu cusalaa ee ka dhaca gobolka istaraatiijiga ah ee koonfurta kherson ciidamada ruushka ee ku sugan gobolka ayaa lagu qasbay inay dib u kurtaan toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen weeraro ka socday dhinaca galbeed ee webiga dimbiro ama dinibiro olisanti armovich oo ah lataliyaha sare ama lataliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada wadanka ukraine ayaa sheegay in ruushka ay sii xoojinayaan ciidamadooda islamarkaana ay ku qasban ama ay ku qasbayaan dadka rayidka ah inay halkaasi isaga baxaan waxa uu intaa ku daray in dagaalkan uu noqon doono midkii ugu adkaa caasimada gobolka kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada ruushka tan iyo maalmihii ugu horeeyey ee duulaanka ukraine ay ku qaadeen sideed bilood ka hor gudahaan dhegeystayaal aad intaa warkii duurnimo oo aad duurnimadan kala socoteen raadi adalsane muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel